runtii doorashada si fiican ay ku socotaa sofa anaga tusaale ahaan stateenna meelesota marka la yidhaahdo ay soomaalidana u badan tahay waxaynu nahay stateada ugu horeeyey bilaaba earlyvorinka tusaale ahaan bishii sebtembar labaatankeedii yuu noo furmay annaga inuu qofka uu u codeyn karo si hore iyadoo waktigii codeynta ay tahay novembar kun shanteeda dhaqaaliistiina bilaaban kara marka gobolkeenna meelesoo dad badan oo isdiiwaan geliya hore isku diiwaan geliyay kuwo cusub hadda isdiiwaan geliyaba codkooda horey u dhibtay lambar badan yaa runtii ilaa hadda iscodeeyey officially isteedyo badan shalay iyo wiigaan ay aada u furmeen marka waxaan rajaynayaa dad badan inay codeeyaan
waa gartay marka xaashiyow maxay muhiim ugu tahay dadka maraykanka inay codkooda dhiibtaan xilli hore ama inta aan la gaarin maalinta rasmiga ah ee doorashada runtii waxay ay muhiim u tahay kow maalinka doorashadu horta waa hal maalin oo talaado ah oo maalinkaasna dadku ay shaqeeyaan inkastoo sharciga waddanka uu ogol yahay wakhtiga coodayntu ay dhacaysa haddaad fasax qaadato inuusan shaqadaadiisa dhibaato kaaga imanaynin laakiin dad badan waxay door bideen haddaanu fursaddii helayno inaan sii codayn karno inay hadda noo habboon tahay inaan sii codayno weliba waxaa aad u codeeya dadka aaminsan in codka la hor codeeyaa inay faa'iido ugu jirto oo faa'iidaasna ay tahay lambar ahaan inay ka badan karaan lambarka halka maalin keliya soo baxaya marka waxaa laga yaabaa dad badan oo maalinkaas mashquul ah ama staitekaas maalinkaas ka maqnaan karo ama goobta codaynta ka maqnaan karo inay ay go-aan qaataan inay hore u sii codeeyaan inay danle ugu jirto si ay dadka issueska ama ama murashaxiinta ay danaynayaan ay kusoo baxaan sanadkii laba kun iyo labaatankii doorashadii dhacday in ka badan boqol milyan ayaa codadkooda u dhiibtay xilliga hore marka sanadkan ma ka badnaan doonaan ayaad isleedahay sanadkii hore waxay u badantay inay ka badnaan doonaan sababtoo ah sanadkaas waxay ahayd wakti weliba lagu jiray saad oola socoto covid nneteen-kii baa lagu jiray oo xanuunkii dilaaga ahaa horta runtaa lafteed nolifey ahaydoo dadku waxaa nolifeed gelinaya maalinka doorashada amniga xanuunka sii bataa yaa yaa sababtay dad badan inay sii codayaan marka waa laga yaabaa sanadkan inay ka badato inay ka yaraatana macquul waayo sababtoo ah waagaas motivationka ama dadka waxaa kicinaya xanuunkaasaa u badnaa ma ahayn keliya doorashada dadka ku qoran magacyadooda ku qoran yahay inay tartamaan laakiin waxaa sababta ugu weyn ay ahayd xanuunkii covidka oo aad u faafayey ama dhib u geystaaba maalinka doorashada oo isku soo bixin dadka isku imanayeen la waayaa taasaa marka sababtay in aad dadku hore ay ugu codayaan mar sanadkana waa macquul lambarka inuu kasii bato maadaama doorashadan ay tahay mid taariikhi ah oo runtii waddanka iyo adduunka dhan isha lagu hayo marka waxaan filayaa inay ka badan doonto
markaan usoo leexano dhinaca soomaalida ku nool dalkan maraykanka qaar badan oo ka mid ah soomaalida waa ka labalabeynayeen maalmihii lasoo dhaafay inay codeeyaan doorashadan marka ma laga yaabaa hadda inuu mowqifkooda isbedelo oo ay u dareeraan codbixinta
wallaahi waxaan waa aad sababtoo maalmaha maalimo maalin ka dambaysa waxbaa soo baxaya dadku wacyigelin weyn ayaa ka maqan oo hadday wacyigelin saxa ay helaan waxaan filayaa codkoodu inaysan gorgortan ku galaynin waayo codku waa xaqa qofka uu leeyahay waa mas-uuliyad asaga saaran marka inaad codkaada aad qof hebel baa tartamaya la'alligeed xaqaygii ma gudanayo ama xuquuqdaydi ma gudanayo iyo mas-uuliyaddii saarneyd waxaan filayaa inaysan sax ahayn ama aysan habbooneyn balse haddaadan codaynin macnaa hadda waxaa dadku aaminsan inaysan codaynin waxay xoogga saaraan ay yidhahdaan waxa ka socda qase la'alligeed baanaan u codaynayn laakiin arrinka qase kuma joogsanayso inaad codayso inaad codaynin laakiin inaad codayso waxaa ku jirta in laguu arko dad awood leh inaad tahay mustaqbalka fogna wax bedeli kara haddaan ku fikerayna maanta inay wax bedelmaan waxaan filayaa inaysan sax ahayn arrintaas sababta muslimiinta gebi ahaan iyo soomaalidaba soomaalida labaatan sanaa ugu horreysa inay codeeyaan dadkii ololahooda qaybta weyn ugu horreeya baan ahaa oo dadka kicin jiray ayagoon dadku ay aaminsan yihiin inay guurayaan culummadu ay leeyihiin waa xaaraan dimuqraadiyadda iyo laka qayb qaadashada nolosha waddankan laakiin dadku hadda in badan waxay dareemeen maraykan inay yihiin sida ugu wanaagsan aan legacy uga tegi karno mustaqbalka ilmaheen iyo ilmaha soo socda iyo dhalaanna waa inaynu annaga codeyno lambarkeenna uu bato si mustaqbalka ayaga isbedelka aan raadinayna ayaga ay ku gaaraan marka waxaan filayaa soomaali badan inay codeynayso inay waxay ku dhici kartaa keliya inay fahankooda uu kor u qaadmo aysan ku xirnayn qof xaqu asaga leeyahay ugu dambeyntii xaashiyow musharaxiinta doorashada hadda waxay ku jiraan ololayaashoodii u dambeeyey iyagoo xilligan xoogga saaraya gobollo loo malaynayo inay go-aamin doonaan natiijada doorashada marka hadda halkee la kala marayaa musharaxiintana gobolladee ka mid ah meelaha ugu daran ee sida weyn ay xoogga u saarayaan adoo iisoo koobaya wallahi horta gobolada swing stateska la dhaho marba nooc isbedela isbedelada sameeya oo aadka lagu xisaabtamo waxaa ka mida gobolka aynu deniska nahay waxaa noo dhexeeyaan umaleyna illinois waa detroit ama michigan stateka la yidhaahdo tusaale tusaale ahaan kaansan kaga soo qaadanaya adoo meelo kale philadelphia iyo meelo badan oo kale jira georgia iyo laakiin stateka la yidhaahdo michigan detroit oo michigan oo kale michigan waa stateyada waaweyn aadka u ballaaran baa hadda weyn aadkana loogu xisaabtamo waqtiyooyinka doorashooyinka ah tusaale ahaana wadan gobolkaas wuxuu u badan yahay gobol inta badan rabitaanka codkooda ay heli jireen laakiin sanadkii tegey ama doorashadii tegtay labada kun iyo labaatankii waxaa si xoog leh ugu badsay maxaan ku dhahaa biden oo ama xisbiga dimuqraadiga haddana waxaad u malaysaa inay tit stateka uu yahay labada dhinacba waana stateka ugu badan dadka muslimiinta ama carabta ay aad u degan yihiin baraarugooda muslimiinta iyo carabtana maanta waa ka xoog badan yahay waayadii hore marka waxaa laga yaabaa stateyadaas dagaalkooda meelaha ay ku noqnoqdeen musharaxiinta murashaxiinta madaxweynenimo saansaantana ilaa hadda qaarna waa lagu kala horeeyaa qaarna waa tit oo aad bay u siman yihiin